dhalinyarada goboladaas soo xarunaysay xarunta darweyne waxaa kusoo xarooday kunkii wiil ee shaqada qaranka ku guuleystay oo soo maray dariiq imtixaan ay kusoo tartameen kuwii ku guuleystay baa kusoo xarooday waxaana maanta ku jira kun wiil oo ka kala yimid dacal ilaa dacal somalilan mimbaran ilaa saylac ka kala yimi dhammaan goboladii way ku dhan yihiin halkaasaanu dejinay kusoo dhaweynay si nabadgelyaa ayay dhammaantoodna kusoo xaroodeen mar haddaad soo wada xariso dhammaantood waxaa halkan ku xiga ay iyaguna filayaan dadkuna filayaan muxuu yahay waxa aan uu sheegnay in dhallinyaradani muddo saddex bilood ah ama sagaashan habeena ay tababarka ku qaadanayaan xarunta xarun cusub ah oo aan u dhisnay oonu yagleelnay muddadii saddexda bilood ahayna hawshan wadnay dhallinyarada kunka ahi marka iyo hablaha oo shan boqol ah oo iyaguna ku qaata tababarka civic educationka jaamacadaha camuud hargeysa jaamacadda badda ee berbera jaamacadda burco jaamacadda nugaale laascaanood iyo jaamacadda sanaag ee magaalada eergaabo shantaa boqolood hablood iyo kunka wiilba haddii alla ilaa saddex bilood kadib waxa ay noqon doonaan ay geli doonaan ay bilaabi doonaan shaqo qaran oo sagaal bilooda muddo sagaal bilooda ayaa waxaa loo qeybin doonaa hay-adaha kala duwan iyo ciidamada dalka muddo sagaal bilood ay kasoo shaqeyn doonaan marka ay dhammaystaan sagaalkaa bilood kabacdi waxay ka mid noqon doonaan shaqaalaha rasmiga ee qaranka saddexda bilood waxaa u diyaarinaysaan ama baraysaan intii ku jiraan maxaa ka mid a
waxay isugu jirtaa laba mid waa madani tababar madani ah oo goobahooda ay ku qaadanayan habluhu waxay ku qaadanayaan jaamacadaha macalimiin loo xulay oo aqoon sare le baa hablaha ku tababara manhaj baa loo sameeyey manhajkaasi wuxuu ku saabsan yahay civic educationka ama culunta bulshada nidaamka dawliga ah xuquuqul insaanka waxaa ka mid a waxyaalaha dhibaatooyinka bulshada haystay tahriibtiiy ka mid tahay waxaa ka mid a waxyaalo fara badan oo wadaniyadda iyo nationalismka iyo citizenshipku ka mid yihiin ayay ku qaadanayaan gabdhuhu jaamacadaha wiilashuna saasi leeg isla manhajkaa la diyaariyey ayaa ay ku qaadanayaan xarunta ay ku xariisan yihiin waxaana goobahooda ugu tegaya brofesorada jaamacadaha ugu waaweyn dad fara badan oo aqoon-yahana oo magac leh oo ama siyaasadda ku jira ama ka baxsanba ayay ku qaadan doonaan waxaa kaloo qaadanayaan inamadu tababar ciidan oo kooban oon ahayn hub ma baranayaan lakiin waxay baranayaan disciplineka ciidanka waxay baranayaan gaardiska waxay baranayaan wixii kale la halmaala ee fudud
marka laga yimaado in shaqo loo diro iyaga la carbiyo dabeeto marka dambe shaqaala dawladada noqdaan ujeedada ama yoolka laga leeyahay in kun iyo shan boqol oo dhalinyara la xareeya ka dowlad ahaan maxay tahay waxay tahay sidaad ka warhayso dhalinyaro fara badan baa sanad walba jaamacadaha dalka kasoo baxa dhalinyaradaasu barhkood shaqo way helaan barhkoodna shaqo ma helaan dabeedna cabashooyin baa soo baxay dhalinyaradii inay shaqo laayihiin waa barnaamij uu madaxweynaha iyo xukuumadda ugu tala gashay in dhalinyarada shaqo loo abuuro oo lagu howlgeliyo talabaadee ku jirtaa waxa weeye waxaa dhici jirtay mararka qaarkood in inanka dhalinyarada ahi uu u baahdo cid gacan qabata marka shaqo uu doonto maanta dhalinyaradanu iyagoo xora ayay usoo tartameen waxaa imtixaanka galay saddex kun iyo dhowr boqol kun iyo shantii boqol ee ugu sarreeyey wiilaliyo gabdhaba ayaa dabeedna fursaddan la siiyey si cadaalada muddada brosesska aanu soo maray ama nidaamka imtixaanka iyo tartanada ay soo mareen si cadaalada u dhacday cabasho ahi kama iman marka dhalinyarada waxaa laga xoreynayaa inay u baahdaan cid gacan qabata ujeeddadu waxa weeyaan in ay qalinkooda ku meel maraan tacliintooda talabaad ujeedada kale waxa weyaan dhalinyaradaas waxaa la isugu keenay meesha sidaad og tahay qof waliba halkii uu ku dhashay ayuu iskuul ka galay jaamacaddan kaga baxay in dhallinyaradaas isbartaan isdhex galaan walaaloobaan ogaadaan dal iyo dadka bartaan taasi waxay keenaysaa in waayaragnimo badan iyo aqoon badan ay ka kasbadaan marka taasuna waa ujeedada kale ta saddexaad waxa weeye inaanay dhicin sidaan hore u sheegay in qof la gacan qabtay ama la soo wastay uu yimaado oo qofku cadaalad helo cadaaladaas iyo qalinkoodaas aanay ku meel marayaan aanay ku helayaan dhalinyaradu kalsoonidoodana waan dhisaynaa